habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qeybta laanta af soomaaliga ah idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo isniina oo bisha diseembarna ay tahay siddeed iyo labaatan sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka efemyada geeska afrika taleefanada gacanta iyo bogga v o a somaali com waxaana idaacadda habeenimo idinla socodsiinaya anigoo ah saare cabdi axmed iyo cumar axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo dhegaystayaal waxaa ka mid ah baarlamaanka soomaaliya oo ansixiyey sharciga cusub ee warbaahinta sharcigan baarlamaanku ansixiyey waxa uu noqonayaa go-aan taariikhi ah oo maaragtay iyo guul intaba oo u sooyatay baxda saxaafadda guud ahaan waxayna maaragtay runtii sharcigan saxaafadda uu maaragtay aad ugu danayn ugu danayn doonaa maaragtay bahda saxaafadda iyo saxafiinta guud ahaan sidoo kale waxaaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan toogasho iyo shaqaaqa ka dhacday magaalada mandheera ee dalka kenya waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii qurba joogta xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ansixiyey xeerka warbaahinta kadib muddo sannad ah oo uu xeerkani soo kaca kufayey ururada warbaahinta iyo dowladda ayaa soo dhoweeyey ansixinta inkastoo ay warbaahinta qaarkood ay shaki ka muujiyeen qodobada qaarkood waxaa warkani magaalada muqdisho nooga soo diray jacfar kukay kadib saddex akhrin oo kala fogfog baarlamaanka soomaaliya waxa uu maanta cod aqlabiyadle ku meelmariyey xeerka saxaafadda soomaaliya oo ka kooban ilaa labaiyo afartan qodob oo u badan kuwa khuseeya qaabka ay ku shaqaynayso saxaafadda soomaaliya waxaa soo xaadiray fadhiga codka loogu qaadayay xeerkan boqol iyo labaiyo afartan xildhibaan mana jirin mudana diiday marka laga reebo qaar ka aamusay sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari waxaa ka aamusay saddex wax diiday ma jiraan waxaa oggolaatay boqol iyo soddon iyo sagaal sharcigaasi waa gudbay waana ansixay
xeerkan ayaa waxa uu dhaqan gelayaa marka uu qalinka ku duugo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya warbaahinta dowladduna ay shaaciso hore ayaa waxaa loogu sameeyey isbedello kala duwan waxaanay wasaaradda warfaafintu xilligaasi sheegtay in laga talageliyey warbaahinta madaxa bannaan iyo bulshada qaybaheeda kala duwan guddiga xeerkan ka soo shaqeeyey oo lix iyo toban xubnood ka koobnaa ayay qaar ka tirsan saxaafadda madaxa bannaani dhaliil u jeediyeen waxaana magacaabay guddigaasi wasaaradda warfaafinta oo iyadu sheegtay in qaybta ugu weyn laga siiyey warbaahinta gaarka loo leeyahay golaha wasiirada ayaa meel mariyey waxaanu muddo dheer agyiilay baarlamaanka soomaaliya inkastoo wariyayaasha muqdisho jooga qaarkood ay baqdin fara badan ka muujinayaan haddana waxaa la rumaysan yahay in xeerkani ugu yaraan uu digniin u noqon karo wariyayaasha oo iyagu markii hore lagu kadin jiray weerar amaba xabsi jacfar kuukaay v o e muqdisho ciidamada dalka ciraaq ayaa waxa ay ku dhawaaqeen in ay guul weyn u tahay dagaalka ay kaga adkaadeen kooxda isis ay dib u qabsadeen magaalada ramaadi oo caasimad halbowlo u ah gobolka cambaar taasoo ay bishii may qabsadeen kooxda isis guushaasi ayaa noqotay mid ku xigta guushii ay ciidamada ciraaq ku qabsadeen magaalada tigriid sannadkan kadib markii ay ka adkaadeen koox ka tirsan fallaagada sunniyiinta oo magaaladaasi haystay balse ciidamada ciraaq ayaa guushaasi gaaray iyaga oo taageero ka helaya diyaaradaha dagaalka ee xulufada maraykanku uu hogaaminayo oo duqayn ku sameeyey magaaladaasi hase ahaatee sunniyiinta ayaa waxa ay magaaladaasi haysteen muddo ku siman siddeed iyo toban bilood waxaa sidoo kale wararku ay intaasi ku darayaan in kooxda isis ay ku noqotay guuldarro aada u weyn kadib markii sidoo kale looga adkaaday agagaarka biyo-xireenka dashriin ee ku yaala waqooyiga dalka suuriya halkaas oo ay qabsadeen kooxaha mucaaradka ee xoogaga dimuqraadiga suuriya waxaa sidoo kale wararku intaasi ku darayaan in hogaamiyaha kooxda isis abubakar al bakhdadi uu soo diray fariin cod ah oo uu ku sheegay inay sii xoojin doonaan dagaaladooda isis islamarkaasina duqeymaha ay ku hayaan ciidamada isbahaysigu ay sawiiqi doonin dagaalka ay wadaan ugu yaraan sagaal iyo toban qof ayaa maanta ku dhimatay laba qarax oo ka dhacay magaalada homs ee dalkaasi suuriya kadib markii uu qof isa soo miidaamiyey isku dhex qarxiyey dad ku soo ururay degmada magaceeda laydhaah al zahra ee ku taalla magaalada homs si ay u daawadaan khasaaraha uu geystay qarax horay uga dhacay goobtaas weli si cad looma hubo tirada dhabta ah ee dadka qaraxaasi ku dhintay balse warbaahinta dowladda suuriya ayaa sheegtay sagaal iyo toban qof inay ku dhinteen iyada oo ay dhinaca kalena kooxaha u qaabilsan xuquuqaha reer suuriya ee fadhigoodu yahay magaalada london ee cariga ingiriiska ay sheegeen in qaraxaasi ay ku dhinteen ugu yaraan labiyo soddon qof qaar kale oo badan ah ay ku dhaawacmeen waa qaraxii labaad ee ugu weynaa ee halkaasi ka dhaca tan iyo horaantii bishan kadib markii ay heshiis xabad joojin ah oo ay soo qabanqaabisay bishii sebtembar ee lasoo dhaafay qaramada midoobay ay gaadheen dowladda suuriya iyo kooxaha mucaaradka ah taasoo dowladda suuriya u horseeday in ay ka qabsato kooxaha mucaaradka ah koobihii ugu dambeeyey ee magaalada homs ee ay gacanta ku hayeen mucaaradku dhinaca kalena waxaa maanta daadgurayn laga bilaabay magaalooyinka kale ah zabadiin fuwa iyo weliba kafraya waxaana magaalada zabadiin ka baxay in ka badan boqol iyo labaatan qof oo ka tirsan dagaalyahaniinta kooxaha mucaaradka ah oo loo qaadi doono dalkaasi turkiga iyaga oo lasii marinayo magaalada bayruud ee dalkaasi lubnaan warku waxau intaasi raaciyey saddex boqol iyo shan iyo soddon qof oo kale oo rayad ah in laga qaadi doono magaalooyinka fuwa iyo kafraya oo oo ay dowladdu gacanta ku hayso sida oo kalena la geyn doono magaalooyin kale oo ay iyaga gacanta ku hayso dowladdu sida laga warqabana ugu yaraan laba boqol iyo konton kun oo qof ayaa ku dhintay dagaalada ka socda dalkaasi suuriya sida oo kalena afar malyuun oo qof dad lagu qiyaasay ayaa ku barakacay tan iyo labadii kun iyo ko iyo tobankii markay dagaaladu ka dhaceen dalka suuriya
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda sida warkaba aad ku maqasheen baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta cood aqlabiyada waxa uu ku ansixiyey sharciga cusub ee warbaahinta sharcigan oo marxalado kala duwan soo maray ayaa dhaqan geli doona kadib markii uu saxiixo wuxuu dhaqan gelayaa marka uu saxiixo madaxweynaha soomaaliya goordhow waxaa inoo soo socda waraysi ku saabsan ururka suxufiyiinta oo ka hadlay siday u arkaan sharcigan balse marka hore maxamed cabdisandheere ayaa ansixintan ka waraystay wasiir ku-xigeenka warfaafinta dowladda federaalk ee soomaaliya cabdulaahi colaad rooble
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay v o e sidoo kale waa salaamayaa sharcigan saxaafada ee maanta uu ansixiyey baarlamaanka soomaaliyeed runtii marxalo marxaladooyin badan oo kala duwan uu soo maray laakiin ugu dambeyntii insha allah waxaan aad aan ugu firsanahay maanta guulna ay u tahay ummadda soomaaliyeed dhammaan gaar ahaan baqa saxaafadda in maanta ee baarlamaanka uu baasgareeyay farxad aada u weynay runtii ka wasaarad ahaan ay noo tahay annaga waan gartay ururka saxafiyiinta soomaaliyeed dooduu ka qabay sharcigan intii uu ku jiray maaragtay tadawurka ee hindisa sharciyeedka uu ahaa idinka si ad u aragtaan doodihii ururka suxufiyiinta soomaliyeed uu ka qabay wax ma laga qabtay oo muddadii uu soo tadawurka kusoo jiray ma la ma la turxaan bixiyey waa mahadsan tahay markale keliya ma aheen ururka suxufiyiinta soomaaliyeed keliya ma aheen saxaafadda dhammaan soomaaliyeed ee dalka iyo dibadda joogtaba xoogaa sharcigani mugdi mugdi ayay ka muujinayeen laakiin nasiib wanaag markii aan dib dib aan aan u baahanay in dib habeen aan ku sameyno dib sharcigani now aan u fiirino dib u eegis aan idhaahdo waxaa nasiib wanaag ah in bahda saxaafadda gobolada soomaaliya intooda badan kuwa dibadahana runtii waxaan ku xiriireynay aaladan internet-kan ku xiriireynay ururka saxufiyiinta soomaaliyeed iyo dhammaan ururada kale ee saxaafadda soomaaliyeed ee ka jira dalka iyo goboladaba intooda badan waan casuunay guddigii aan aniga hogaaminayo sharcigani saddex bilood dib eegista ku sameynayo wixii ay kabanayeen runtii laay ka qanceen oo laga qanciye wixii waxna aan ka saarnay waxna aan ku kordhinay waxna aan totoosinay haddii uu ahaan lahaa xataa dhinaca qorida luuqada af soomaaliga oo ku qornaa in la qurxiyo aada iyo aad wax badana runtii laga qabtay aada iyo aadana saxaafada soomaaliyeed ay runtii aada iyadoo ku wada qanacsanaan aan u gudbinay golaha wasiirada aan u gudbinay golahii wasiirada dood dheer kadib wuu ansixiyey kadib baarlamaanka markaan u gudbina waxaa soo baxday in haddana aan u baahanay maamul goboleedyada dowlad goboleedyada hadda dowladda federaalka qaybta ka ah inaan iyagana aan ka talagelin marka marxaladooyinkaas oo soo maray iyagana waan ka talagelinay wasiiradii warfaafinta dowlad goboleedyada dhammaan waan waan ka talagelinay marka waxaan isleeyahay waxyaabo badan oo hadhow keeni lahaa keeni lahaa in cabasho laga muujiyo ayaan runtii aan soo xalinay waan gartay laakiin waxaa jira qodobo weli muran uu ka jiro sida in suxuufigu haysto shahaado jaamacadeed markaad caalamka eegto dhammaan suxufiyiintu ma wada haystaan shahaado jaamacadeed haddana shaqada sidii loo baahnaa ayay u qaban karaan arrintaa maxaad ka odhan lahayd wallaahi sida aada ka warqabtay saxaafadii waxay noqotay hadda awel xirfad ee dadka waay waxay ahaayeen loogu gudbiyo shacabka soomaaliyeed aragtiyo loogu gudbiyo iyo waxyaabaha dhacaya markaasi marka markay aan aragnay inay saxaafadii ay noqotay meherad qaarkood ay noqotay dadka dadka qaar ay ka dhigteen anagoon eeg anagoo eegeyna khibradda dhinaca khibradda aan ka eegeyno marna aan ka eegeyno dhalinyarada soomaaliyeed inay waxbarashadii inta kasoo leexdaan saxaafadii usoo wada leexdaan oo isleeyihiin meeshaana aan runtii aafudud marka anagoo intaas dhan eegeyna u sameynay arrinkaasi weli ma ahan in aan dhahnay keliya shahaadada jaamacadeed qofka ha ahaatay inaan dhahno keliya ma ahan ama khibrada udhiganta waayo aragnimo udhiganta ama awood aan isleenahay qofkaani awood wuxuu leeyahay hal abuur kugu beeri kara saxaafadda yaa ku jirta marka keliya ma aha shahaado jaamacadeed xujo kama dhigin arrinkaas kalaa meesha ku jir oo wax badan xalin kara runtii koofkii markaas khibradiisa ma saxaafadda isleenahay waa kolbi karaa waa ka shaqeyn karaa fursadaas uu sinaya sharcigan waan gartay waxaa jira guddiyo la dhisayay oo layidhi xubnaha ka mid noqonaya waxay ka kala imanayaan dhinaca dowladda dhinaca saxaafadda iyo dhinaca ururada bulshada ah dowladdu iyadaa soo magacaabanaysa xubnaheeda ururka saxaafaddu amaba warfidyaanadu isagaa soo magacaabanaya xubnihiisa hase yeeshee dhinaca bulshada rayidka ah waxaa la yidhi dowladdaa soo magacaabaysa sow taas idinma siinayso gacanta sare oo lagama yaabo halkaasi in amarku taaglen ay ka timaado
maya isma lihi horta soomaali ahaan waxaa waxaa wanaagsan in aamino inaa annaga aan is aamino waxaan haysanana aan aamino qof ma jira waxaana anigaa sameysanayo berin sidaan aniga rabay inoqonaysaa qof damaanad qaadi kara ma jiro waxyaabo badan oo hore usoo arnaan ugu soo barmi kara laakiin hadda arrinkii asaga ahaa waa ti wasiiradii dowlad goboleedyada markay yimaadeen iyo wasaaradii dhexe markay isku nimid arrinkaasi waa maam dowlad goboleedyadii ayagana arrimihii ay waxay waxay noqdeen runtii ay ay ay aan isla falanqeyn oo aada loo dul istaagay noqdeen marka xal dhexdhexaad ahaa runtii laga gaaray iyadoo lala tashanayo dowlad goboleedyada lala tashanayo bulshada rayidkana iyaga ma ahan annaga ma aha kuwa soo magacaabaya laakiin iyaga iyagay ka imaaneysaa ashkaasta uqeyb ugu qeybgelaysa iyaga iyagay ka imaaneysaa markay iyaga keenaan aan annaga maxay aheyd aan aan markaas aan awoodi doonaa ee ma ahan inaa annaga inta wasaaradda inta iskaga soo riyoto shaksiyaal hebel hebel inta soo dhaara bulshada rayidka kasoo dhex saareysa ma ahan waxaa laga yaabaa in akrinta laga yaaba in si si qaldan loo fasiro laakiin arrinkaasi sidaasoo u jiraa ma aha in aan annaga aan soo magacaabayna ma aha wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalk ee soomaaliya cabdulaahi colaad rooble oo u waramayay maxamed cabdi xasan sandheer oo jooga washington
dhinaca kalena waxaa sharcigan si taxadar ku jiro u soo dhoweeyey ururka suxufiyiinta qaranka ee soomaaliya haddaba wariyahayaga v o eda haaruun macruuf ayaa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ku waraystay xogayaha guud ee ururkaas oo marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano nusoj ama n u s o j maxamed ibraahim bakistan waxaanu ugu horreyn weydiiyey sida uu u arko xeerkan
sharcigan baarlamaanku ansixiyey waxa uu noqonayaa go-aan taariikhi ah oo maaragtay iyo guul intaba oo usoo yatay bacda saxaafadda guud ahaan waxayna maaragtay runtii sharcigan saxaafadda uu maaragtay aada ugu danayn ugu danayn doonaa maaragtay bacda saxaafadda iyo saxafiyiinta guud ahaan waxa uu sidoo kale maaragtay qaabeyn doonaa maaragtay horumarka iyo horumarinta intaba saxaafadda soomaaliya haddii madaxweynuhu uu saxiixona wuxuu noqonayaa markii ugu horreysay oo maaragtay saxaafadda soomaaliya ay yeelato sharci saxaafadeed waa gartay marka waxyaabahaad ku qiimeyneyso markaad leedahay waa arrin taariikhiya waxbuuna u tari doonaa saxaafadda iyo iyo iyo suxufiyiinta maxaa ka mid a waxyaabahaad ku qiimeyneysa muhiimka ku jira
waxyaabaha muhiimka ku jira waxa waaye tusaale ahaan saxafiyiinta iyo iyo warbaahinta guud ahaanba hadda dhibaatooyin xoog leh ayaa haysta oo haddii ay noqon lahayd maaragtay dhibaatooyinka kaga yimaada hay-adaha ammaanka oo weriyihii la iska xiro xilligii doona la iska haayo oo ugu dambeeyey maaragtay cabdirasaaq cumar oo maaragtay syria loo yaqaano oo maalintii laba iyo tobanaad ku jira xabsiga nabad sugidda marka sharcigan ama xeerkan ama maaragtay haddii madaxweynuhu saxiixo wuxuu noqonaysaa maaragtay mid siinaya gabaad bahda warbaahinta isla mar ahaantaana maaragtay u ogolaanaya in ay howlahooda saxaafadeed si xor ah iyagoon cabsiyo qabin ay u gudanayaan iyadoo haddii maaragtay saxafiga waa muwaadin waa waa waa lasoo dacweyn karaa waxna wuu dacweysan karaa laakiin ila ilaa xad maaragtay hay-adaha amniga gacmahooda maaragtay oo saxaafadda hadda ay aada maaragtay dhibaato ugu hayaan way ka badbaadi doonaan haddii alla idmo taas ayaana maaragtay waxaa sidoo kale sharcigan uu xuquuqaad siinayaa suxufiyiinta taasoo maaragtay hadda aysan jirin sharci shaqaale madax banaan oo dalka ka jira ma jiro markii laga reebo sharciga shaqaalaha maaragtay rayidka ah marka tanna maaragtay xeerkanna wuxuu maaragtay dhowrayaa xuquuqdii dhinaca shaqada ee warbaahinta saxafiga iyadoo maaragtay uu cadeynayo contractyada ama heshiisyada maaragtay saxafiyiinta ay la gelayaan warbaahinada meelo aad dhaliilsan tahay ama walaac ka qabto ama aan maaragtay si fiican loo bayaamin ma jiraan oo oo mugdi ku jiro
waa jiraan meelo mugdi ku jiro waxaa ka mid ah saxafi noqoshada meesha waxaa ku qoran in saxafi uu noqon karo qof walba oo jaam shahaado jaamacadeed oo saxaafadeed haysta taas waxay ku fiicneed in lagu ekeeyo walow maaragtay wasaaradda warfaafinta iyo guddiga la samayn doono ay u samayn doonaan xeer hoosaad haddana maaragtay waxay ku wanaagsaneed in shahaado jaamacadeed maaragtay lagu simo sababtoo ah shahaadada saxaafadda waa artis waaye saxaafadduna meel walbay ka shaqeysaa waxaa ka jiro cilmigii maaragtay wax ka qorayaan syniskii technologiyadii waxay wax ka qorayaan arrimihii amnigii wax ka qorayaan waxaasoo dhanna waxay u baahan yihiin waxay dhaqaalihiya wax laga qoraa weliyaha dhaqaalaha qoraya wuxuu u baahan yahay inuu leeyahay cilmigii maaragtay dhaqaalaha kan maaragtay qoraya syniska wuxuu ubaahan yahay cilmigii syniska inuu kasoo baxo waxaasoo dhanna maaragtay kule maaragtay shahaado saxaafadeed ma kaafin karto marka arrintaasna maaragtay waxaan aada u rajeynaa in maaragtay guddiga saxaafadda ee la samayn doono iyo oo kaashanaya wasaaradda warfaafinta iyo ururada saxaafadda ee dalka ka jira in xeer hoosaad ay u samayn doonaan oo lagu fasiri doono kriteriyadaas laakiin taas haddii la saxeexo intaan fasiraadda la gaarin haddii maalmaha soo socda madaxweynuhu saxeexo sow mihinada saxaafadda kama saarayso boqolaal qof oo wariyaal oo hadda ka shaqeeya ma qabo inay ka saarayso sababtoo ah xeerkani maaragtay meelo badan oo waxaa jira oo maaragtay saxafiyiinta uu ku siinayo awoodo badan uu ku siinayaa jiro arrintan ah shahaado jaamacadeed oo saxaafadeedna macnaha ulama jeedo in maaragtay weriyihii kasoo baxa kuliyad saxaafadeed keliyaha weriye noqonaya haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa in maaragtay weriyaal badan maaragtay shaqooyinkooda ku waayaan taasna maaragtay maaragtay iyadoo la fiirinayo waxaa kaloo meesha ka baxayo kaalimihii kale kaalimihii cilmiga meesha ka baxaaya weriyihii maaragtay shahaado saxaafadeed la yidhaahdo saxaafaddu waa artist laakiin aaway cilmigii kale ee saxaafaddu ay wax ka qorayso halkee looga tegay taas ayaa ah maaragtay maaragtay marka shahaado saxaafadeed anigu waxaan u fahmay inay tahay qofku inuu aqoonteedii leeyahay sida aniga ila tahay kulley waa maaragtay guddigii saxaafadda la samayn doono iyo wasaaradda faafinta iyo ururada saxaafadda kalena maaragtay way arki doonaan laakiin arrintaas waxay u baahnaan doontaa in xeer hoosaad laga sameeyo oo maaragtay qeexaya criteriyadaas aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa xogayaha guud ee ururka suxufiyiinta qaranka ee soomaaliya maxamed ibraahim bakistan oo uga warramaya wariyahayaga haaruun macruuf sharciga cusub ee warbaahinta iyos ay u arkaan ururkaasi
idaacadda habeenimona waxaa idinla socodsiinayaa cumar xasan axmed iyo anigoo ah sahre cabdi axmed ciidamada kenya ayaa maanta toogasho waxa ay ku dileen laba qof shan kalena oo way ku dhaawaceen kadib markii ay rasaas ku fureen gaari maraya bartamaha magaalada mandheera ee gobolka waqooyi bari ee dalkaasi kenya guddoomiyaha degmada mandheera frederick shishia waa shiishia ayaa wuxuu u sheegay v o eda in ciidamada ammaanku ay toogteen laba qof oo saarnaa gaari yar oo kuwa raaxada ah kadib markii ay ka shakiyeen in gaarigaasi ay saarnaayeen walxaha qarxa wariyaha v o eda ee gobolkaasi waqooyi bari kenya maxamed faarax shire ayaa warbixintan nooga soo diray gaarisa ciidamada militariga ee dalkani kenya ayaa ku dilay magaalada mandheera laba nin oo ay sheegeen inay oga shakiyeen inay qarax u geysan rabeen gaari ayagu ay saarnaayeen ciidamadan oo gudaha magaalada mandheera maraya ayaa waxay la kulmeen gaari noociisu u yahay probox ay ku jireen laba nin oo dadka reer mandheera ah kadibna waxay ku fureen risaas taasoo keentay in labadaasnin halkaasi ay ku qurwaayaan sidoo kalena risaastii habawga ahayd ee ciidamada militariga furayeen ayaa waxay ku dhacday saddex nin oo halkaasi marayso ilaa iyo iminka la sheegay in isbitaalka guud ee degmada mandheera la geeyey sidaasina idaacadda v o e da waxaa u sheegay guddoomiyaha degmada mandheera federik sishia oo sheegay in ciidamada militariga ay ku soo wargeliyeen inay ka baqeen raggaasi kadibna ay risaas ku fureen waxaa nagu wargeliyey in muraayadda hore ee ciidamada militariga gaariga ay wateen qarax firatadiisa ay soo gaartay kadibna ay ciidamada militariga halkaasi risaas ku fureen gaarigii halkaasi ay risaasta ku furayeen ayaa waxaa dhacday in labada nin ay halkaasi saarnaa labaduba halkaasi ay ku qurwaayaan waxaana sidoo kale halkaasi dhaawac ka soo gaaray dad marayay gaariga agtiisa master shiya oo khadka telefoonka magaalada mandheera aan kula xiriiraya ayaan waxaan weydiiyey in ilaa iyo iminka ay dowladda a xaqiijin karto in gaarigaasi uu ku jiray wax qarxo kadib markii raggaasi la dilay balse waxa uu sheegay ilaa iyo iminka in baaritaanna uu socdo taasoo uu ku sheegay in gacanta ay ku hayaan laamaha c i d daha ee bartamaha magaalada mandheera dadka deegaanka mandheera ayaa kacdoon muujiyey kadib dilka raggaasi rayidka loo geystay oo ah rag caan ka ahaa gudaha magaalada mandheera la sheegayna in halkaasi ay ku banjarsanayeen gaari ay wateen kadibna ay ciidamada ammaanka ee militariga dalkani kenya ay risaastaasi ku fureen ayaa waxa uu noqonayaa mid kacdoon geliya dadka deegaankaasi oo horaanna ku sii jiray dareen dhankaha cilaamaha ammaanka ka tuhun qabeen faysal cabdi nuur oo mudane ka tirsan baarlamaanka hoose ismaamul goboleedka mandheera khadka telefoonkaha ayuu igula hadlay isagoo ku howlan dejinta dad uu sheegay in ay kacdoon ka samaynayaan gudaha magaalada mandheera hadda xaalada kasum ay soo baxeen magaaladu way yar degan degan tahay haye laakiin wixii maanta magaalada ka dhacay waa nasiib darro maxaa ka dhacay magaalada maanta ii sheeg wiilal borbox wata meeshaan serial board oo gaari banja baxsanayaan ayaa qoyaashan militariga u yimaadeen gaarigii rasaas bay ku fureen waa tahay waxaan waxaan ay dhaheen gaarigii waxaa ku jira waxa qaraxa haye allah u naxariisto laba qof meeshay naf ku waayeen laba kalena dhaawacay intay noqdeen isbitaal baa loo qaaday waa tahay
haddaan kula hadlay weli isbitaal ma gaarin laakiin dhaawac ilaa shan waa la sheegaya haye gaarigan waan baarni waxay qaraxay waxay la sheegaya kulli waan waayni waa tahay gaarigu waxba maku gaarigu waxba maku jirin haye marka waa nasiib darro waa un dhimashadii oo socoto waa wax kaloo kaba iska jirma laha magaalada waa tahay hadda magaalada maxaa ka dhacaya iminka xaaladan hadda aan joogno hadda magaalada taayir ba taayir baa guguban meelo baa la jajabsanaya wixii baan istaajinayna hadda wax kaloo iska jirma laha magaalada marka magaalada hadda dadki baa soo baxay miya oo idinku aad markan aad ka celinaysaan haa dadkii baa soo baxay taayiryaashii wixii baan hadda daminaynaa guriyaash baan ka celinaynaa wax kaloo ka jira hadda ma laha magaalada baa ciisaa ka taagan dawladda ma la hadasheen maxay idiin sheegeen nimankan maxamed dillay dheheen kuwii dili waxay dhaheen gaarigii wax qaraxa baa ku jiraan maa ay dhaheen dawladdan way baartay gaariyaasha hadda wax qaraxa waa laga waayay haye wiilkan drywelka oo maanil lahaa aabihiis kaligiisu dhalay barbadii waa un sidii oo socoto maogi wax kaloo meesh ka jir ma laha habeen baa naqlaqaa jira laakiin hadda waxay ku badbadeen inay dhaarnimo ay magaalada ku dilaan qulqulatooyinka maamul goboleedka mandheera ka soconaya ayaa noqonaya kuwo soo noqnoqonayo dhacdooyin kala duwanna waxay ka dhacay labadii isbuucee lasoo dhaafay iyadoo shalay tolan lagu dilay laba ka mid a ciidamada booliiska dalkani kenya sidoo kalena ay jireen dhacdooyin kaleo lala beegsanaya laamaha ammaanka balse dowladda ayaa waxay sheegaysaa in aylaaya iminka ay ku raad joogto tiro rag ay ku sheegtay inay ka tirsan yihiin xarakada al-shabaab oo ku dhex dhuumaalaysanayo masaafo u dhexayso deegaanka wajeer iyo mandheera kuwaasi oo gobana tooraha mandheera mudane cali rooba uu sheegay inay yihiin kuwa ku lugeeya dhulka howdka loona baahan yahay laamaha ammaanka inay noqdaan kuwa ka daba lugeeya raggaasi uu ku sheegay in ay dhibaatooyinka u geysanayaan dadka deegaanka mandheera maxamed faarax shire v o a garisa
halka aad weli nagala socotaani waa v o a guddiga xuduudaha iyo federaalka ee madaxa bannaan muddooyinkii dambe waxa ay wadeen waxa ay wadeen doodo looga hadlayo hirgelinta federaalka iyo xuduudaynta xilliganna waxaa jira aragtiyo kala duwan oo iyagu ku oo aragtiyo aragtiyo kala duwanaansho ay qabaan khubrada soomaaliyeed oo iyagu sheegaya in xilligan xuduudayn iyo federaal midna aan loo baahi loo qabin haddaba wariyaha v o e da cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa dood gaarah oo ku saabsan arrintan dhex dhigay xuseen xaashi xasan oo ah xubin ka tirsan guddiga xuduudaynta iyo federaalka sida oo kalena admiraal faarax axmed cumar faarax qare xawakiin maxamed cali guddoomiyaha degmada waaberi iyo weliba ismaaciil macalin muuse guddoomiyaha guddiga dib u heshiinta qaran haddaba aan ku horeyno xuseen xaashi xasan
horta arrinta ah ee federaalku cirka kama soo dhicin waxay ku timid dastuurka ama shuruucda dalka ayaa lagu qoray dastuurka qaadashadiisuna wax dhammaystirmi markaa ma aha waxa weeye wax bilow ah una baahan wakhti iyo barasho dheer buu u baahan yahay waxaa kale oo ayana dadku ay aad iyo aadan isleenahay su'aal ah maxaa dadku isu keeni kara dadka soomaaliya waa dagaalamay meelaha la kala aaday colaad baa dhacday waa maxay waxa isu keeni karaa se isugu imaan karaa maxaa saldhig u noqon kara doodayo gudoomiyaha guddiga xubinta ka ah ma u artaa in xalka soomaalidu kala tagtay ay tahay xaduudeyn iyo soodimo in loo raadiyo xalku saama kula muuqdaa sideedaba horta federaalku balaya cirkaga soo dhacda una khayrka soo dhacna midna ma ah waa nooc siyaasadeed ama wax lagu maamulo oo kolba duruufta oo ay ku fuli karto lagu eego soomaaliya waa jirtaa dhibaatooyin badan oo dad badan u garteen in federaal lagu xallin karo laakiin dad badan oo kale waxay qabaan xal ti intuu keeni lahay kala tag inuu keenaa dhici kartana dad kalaa qaba waa ka baxa xaawalkiin xalkii laga filaya federaalka laba kun iyo afartii ilaa maanta la wado maxalkibuu keenay mase mase xaldarrabuu keenay maxaa kuu horta soomaalidu waxay tiraahdaa shaqo gabal dhiman gabar lama tuso micnaha waxa waaye soomaalidu horta federaalku hadduu bilow nagu yahay waxa uu yahayba iyo meeshuu nagaga yimidba hadduu bilow nagu yahay dadka iyaguna ma aha dad u bisil oo yaqaana federaalka macnihiisa iyo sida loogu laakiin soomaalida sida aad og tahayba waxa waaye maxaa la yirahdaa hadalkooda ugu horeysa markii laba qofood iska hor yimaadaana nabad ma sheegtay ah waxa weeyaan dad xuduudaha haddii hadda xuduudihii iyo federaalkii la keeno waxay u arkayaan micnaha qaab negative ay u arkaa meeshay positive ku arki la- ay u arki lahaayeen wuxuu ku soo kordhinayaa aan qabaas een, maxaa la dhahaa deganaansho la'aan iyo kala firir Eh, ismaaciil macalin muuse aad badna uga hadashaa arrintan eh, federaalka iyo xaduudaha dowladduna maalmahan aad bay u hadlaysaa marka ma kuu muuqataa in xalka soomaalidu uu keenayo eh, sida uu u qabo xuseen xaashi shaki ma laha habkan dad soomaaliyeedoo qaybaha bulshada ka midahi ay guddoonsadeen iyadoo laga duulayo dhibta soomaaliya ay ku sugan tahay sano kadib dastuurka kumeelgaarkaana waa lagu qoray oo markii la yidhaa hadda wakhtigan xaadirka dalka sharci buu ka yahay waa marka aan dhinaca nidaamka ka hadalno waxaase isweydiin leh qaadashadiisu ma waxay noqon kartaa in koox isu timadi ay qaadato federaalisamka dalkani habbuu ka guuray dowlad dhexa ah markii hab jira laga guurayana sidii lagu qaataa la rabaa waxaa loo baahan yahay in loo codeeyo shacbiga soomaali loo bandhigo doorasho qof iyo coda ayaa habkii dalkan kusoo dhaqmi jiray looga guuri karaa waxaan qabaa waa waa qabyo waa qabyo qoraal soomaaliya ha loo bandhigo inay rabto in kale waxay ku xiran tahay doorashada soo socotay ku xiran tahay taasi waa mid uu ku hirgelaya habka qabyaaladda oo soomaaliya ku noqday boog maraysata ah waxaan miisaal u soo qaadan karaa dagaaladii ugu dambeeyey gaalkacay ka dhacay hal degmo in la kala jaro oo weligeed hal deg- degst- hal degmo oo dadku ku wada noolyaha ahayd federaalku hal kala gooyo midka gaalkacay keeno waa midka u sababay in la isku dilo oo dhibaatadaasu ka timid u soo laabanaya eh, xuseen xaashi xaaladaas bay taagan tahay dadkii tuulooyin buu kala go-ayaan waa la isdilayaa mataa waxaad u aragtaa gudoomiye Eh, soomaalidu waxaa laydhahaa hilibka ama sararta hadba si loo dhiga wey dalka wuxuu ka soo baxay civil war xarbi ahli buu ka soo baxay shuruucdii baa burburtay kala dambayntii baa burburtay nidaamkii baa burburay laakiin waxaasoo dhan dadku way og yihiin laakiin in bakool maanta kala go'daahay waxaasoo dhan ayakoo og arrimihii hore u dhacay arrimo weli kasii taagan weeye arrimaha ugu daranoo hadda jiraa waxa weeye dal iyo dad waxaa lagu dhaqaa waa sharci sharcigii waxaa lagu hayaa hadda dib u habayn waxbaa laga bedelayaa waxa weye nidaam baa waxaan saldhig u ah nidaamkiina weli dadku uma bislaan xilli bay u baahan tahay wakhti bay u baahan tahay waxay u baahan tahay in la dirso anigu waa soo dhaweynaya mana inkirsanin dad badan baa waxay qabaan faa'iidada iyo khasaaraha uu leeyahay waa maxay federaalku dadka labadaa horta in la dirso oo aan lagu soo boodnin laakiin haddaad dub- tiraahdo caa waan qaatay ama shalay waan qaatay aan waa igu cusub yahay eh, oo misana aan sheego akhdaadii iyo wixii jira waxa weeye wax badan baa mugdi kaa gelaya aan kuu caddaanayn
bismillahirrahmaanirrahiim horta dowlad iyo nidaam kasta sharciga ku taagaya dastuurka dushiisa waa ku aragna dowladdan inay dowlad federaala tahay dowladda habkii hore ka be- haddii raba in laga bedela si saaxiibaday u sheegeen doorasho inuu ku yimaado iyadoo ummadda soomaaliya ay qaadato horta markuu ugu horaysa intaa waxaa ka daran hadda nafteeda sharciga wax lagu maamuli lahaa dastuurka ka sokow kii lagu maamuli lahayo sheegaya sida mataqaana ee wax loo kala maamulayo dowladda dhexe iyo dowladda dowladaha kale xiriirkooduna meel sheegaysa lama hayo intaas waxaa ka daran si loo sheegaba dalku waa dal qabiilah waa dad reer baadiya waa dad tacliintiisu yar tahay waa dadaanba garanaynba waxa la sheeg sheegayo federaalkaba afar siyaasiyiin ah wadata maogi shacbooyin warba kama hayo oo xataa inuu daawo yahay uma qabaan tan kale intii fahamto herbaadiana amba shacbiga hoose ana oon garaadka weyn lahayn siyaasadeed waxay u qaateen inuu yahay arrin xoojinaysa qabiilkooda sidaasay u aaminsayn uu sacabtumayaan maana cilmi ay u hayaan iyo danuu u- u leeyahay ama dhibuu u keenayo ay garanayaan ma leh gudoomiye xawkiin maxaa ku dar leh Ee, waa sida admiraalku uu sheegay kolley aniga kama dheeri intaasaan ahay sababtoo ah haddii la fiiriyo een, maxaa la yidhahdaa federaalku soomaaliya maanta ma aha dowlad u bisil inay federaal ku dhaqanto oo macnihiisa taqaana laakiin waxay sii bari taaraysaa waxyaabihii cunfigii jiray inay maaragtay ay sii dheeraadaan Een, markii la sameeyo een, soohodimo iyo xuduuda soomaaliya inta badan waxaa dagaaladeeda keeni jiray waxa waaye risoskoo ku yar wax kale ma aha waa ceel iyo waxa daaqsina la isku dagaali jiray maanta markii ceelkii daaqsinkii soomaaliya markii halkaa roob ka da'o galbeed dadku way u doog raaci jireen markii dowlad goboleed la sameeyo waxay noqonaysaa in laysu dhaafi waayo soohdinba soohdin in dadkii halkaas joogay wixii ay uga soo gudbi lahaayeen een, maxaa la yidhaha jiidaalka oo oo xoolihii ah in xoolihii meesha ay ku dhammaadaan kuwaasna maalintooda ay ku dhammaato ama ay holiyaan oo dagaalaan si ay halkan ku galaan oo dagaal ugu galaan marka waxaan u malaynayaa maadaama aysan soomaalidu hadda aysan u bislayn waxaan leeyahay dowladda federaal haddii la rabo in lagu dhaqo in ay ka timaado rabitaanku inuu shacbiga ka yimaado oo marka hore shacbiga laga dhaadhiciyo dabadeed shacbiga uu maaragtay cod u qaado inay maaragtay sidaas ku dhaqmayaan
waa hagaag aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle oo isagu qaybaha kala duwan ee aad dhegaysanayseen soo dhexdhigay dood gaar ah oo ku saabsan xaduudaynta iyo weliba arrimaha federaalka
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda qeybaha dambe idaacadda ayaa la soo gaaray waxaadna maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbay caawa oo kale aad maqli jirteen hase yeeshee bal marka hore aan dib idiin maqashiinno qodobadii wararkayaga ugu waaweynaa
baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ansixiyey xeerka warbixinta kadib xeerka warbaahinta kadib markii muddo sanada ah uu xeerkani soo kaca kufayey ururada warbaahinta iyo dowladda ayaa si diiran iyagu usoo dhoweeyey ansixinta inkasta oo warbaahinta qaarkood ay shaki ka muujiyeen qodobada qaarkood
ciidamada dalka ciraaq ayaa waxa ay ku dhawaaqeen inay guul muhiima u tahay dagaalka ay kaga adkaadeen kooxda isis ee ay dib uga qabsadeen magaalada ramaadi oo caasimad halbowle u ah gobolka alambar taasoo ay bishii may qabsadeen kooxda isis guushaasi ayaa noqotay mid ku xigta guushii ay ciidamada ciraaq ku qabsadeen magaalada tikrit sanadkan kadib markii ay ka adkaadeen koox ka tirsan fallaagada suniyiinta oo magaaladaasi haystay hase yeeshee ciidamada ciraaq ayaa guushan ay gaareen iyagoo taageero ka helaya diyaaradaha dagaalka ee xulufada uu maraykanku hogaaminayo oo duqeyn magaaladaasi tigriid ka sameeyey suniyiintii oo haystay siddeed iyo toban biloodna ay dib ugala wareegeen
waa hagaag dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo idinka imaaneysa washington haatanna kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaana inoo haysa wariyahayaga saynab abuukar oo magaalada muqdisho nooga soo dirtay
shirka maamul samaynta gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe ayaa lagu wadaa in dhowaan uu ka furma magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe dadka qaarkood ayaa soo dhoweeyay hanaanka ay ku socoto howsha halka qaarka kalena ay dhaliilsan yihiin dhabaha loo marayo qorshaha maamulka loogu dhisayo labada gobol waa xubinta dooda gaaban maanta waxaana nagala qayb galaya bilan bile maxamuud iyo yuusuf maxamuud maxamed oo labadu ka mid ah bulshada kasoo jeeda gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe waxaana hadalka ku horeysay bilan wallaahi aada iyo aadaan ugu faraxsanahay shabeellada dhexe iyo hiiraan waa gobollo aada u baaxad weyn wax la sugayayna ahayd gobolada hadda maamul goboleedyada dhisan goboladii ugu dambeeya ee hadda laysku daro inay noqoto insha allah ayaan rajeynaynaa sidee baad u aragtaa hawsha siday ku socota haddaan yuusuf ku siiyo bismillahi raxmaan raxiim walaashay waa mahadsan tahay gabadha dooda igala qaybgalaysana sidoo kale waa mahadsan tahay waana soo dhoweynaa laakiin anaga fikirka aan qabo gobolladu waa laysku dari karaa waa midoobi karaan laakiin waxaa ka horeeyo marka ugu horeyso in si nidaami ah ay isugu yimaadaan hadda federaalka la sameynayo ee hiiraan iyo shabeellada dhexe waxaad u malaysaa inay ku jiraan daldaloolooyin fara badan taasoad u malaysid in dadka deegaanka degan intooda ugu badneed oo ugu aan leenahay waa dadka ugu badan oo wax soo saarka xataa kudhi gobol ka soo saaraya kama muuqdaan kama soo baxayan saaxadaas dastuurkeenna hadda waxaa ku qoran in siddeed iyo tobanka gobol ay tahay dadka horta in la hormariyo an waxaan qabaa fikrad ah dadka horta afti in laga qaado in maamul goboleedka la dhisa raalli ay ka yihiin laakiin haddii la yidhaha maamul goboleeda la dhisaa kadib afti la qaada meeshaas waxaa kasoo baxaya cadaalad darro fara badan haye bilan waad maqlaysaa guud ahaan yuusuf wuxuu dhaliilsan yahay nidaamka siday howsha ku socoto walaalkii waa maqlaayo doodiisa waxawaaye meel waxaa layidhi siday u taalaa loola yaalaa maadaama goboladii kale laysku daray oo mid walbaba uusan gobolkiisa u istaagin gobolka hiiraan waxaa loo aqoonsanaa inuu yahay laba gobol laakiin hadda haddii la yidhi xalka waxaa loo arkaa in laysku daro shabeellada dhexe iyo hiiraan waxawaaye wixii xal loo arko waa wax wanaagsan marka waxaan leenahay maadaama ay hadda tuuley tahay oo waqti dambe ay tahay in maaragtay ay dhisanto weliba goboladaasi annaga keliya ma aha dadka degan maaha ee dadka xataa kale waxay u tahay maaragtay wax fiican ay u tahay in gobolka labadaas gobol la isku daro oo maaragtay ay si fiican u istaagaan marka waxaan leeyahay aniga arrintaas waa soo dhaweynaa lama qabi walaalkay arrinta uu leeyahay yuusuf taa waysan sax noqon karin in bulshada inta isku danta inay isku tagto ay wax wada qaybsato wax isku darsadaan wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka waxaad u malaysaa qaabkii marka hore ay ku bilowday oo ahayd in sh- la rabay shacabka marka ugu horreysan awalan inay qaad laga qaado afti in la dabamarinayo marka hadhowbeed waxaa imaanayo kasoo qaad hadda go- maamul goboleeda la dhis aftigaa laga qaaday dadka ugu badan waxay u codeynayaan inay meeshooda joogaan marka adigu ma waxaad diidan tahay in lasii iclaamiyo goobta uu shirka ka dhacayo iyo halkay caasimada noqonayso haddii aad kala saartid madaxweyneha xaq uu leeya digreed inuu soo saaro digreetada laakiin markuu saara waa inuu qodbo oo- oo- oo- oo waafajiyaa inuu la- da- da- hadda wuxuu yidhi shirka waxaa lagu qabanaya jowhar caasimaddan waxay noqonaysaa buulibert caasimadii fiiri caasimadii go- eh, galmudug waxaa laga dhiga caasimadii gobolka galguduuda laga dhigo maxaa u diida beledweyne in laga dhigo meeshaas waxaad u malaysaa mara hoostooda in wax laga baxina hayo bilan Een, horta waxaan ka oran lahaa horta een, federaalka waxaan u malaynayaa wax fiican uuna baray waayo een, awal waxaan dhihi jirnay een, shabeellada dhexe hiiraan een, galmudug een, hadda magacya magacyadaasay noo leedahay marka waxaan leeyahay federaalka waxyaalaha hadda uu ku socdo oo ku wado arrimaha wax fiican waaye Een, walaalkay waa maqlaya doodiisa Een, hadda dowladduna wixii oo dhan ayadaa hormuud ka ah marka dowladda arrimaheeda ma faragelinayno Een, sida habka ay hadda ay qorshaha ay wadana waxay ila tahay ani qorshe wanaagsan Een, marka ma waxaad waan- leedahay hawsha loogama maarmo dowladda loogama maarmo dowladda ayadaa wax walba hormuud ka ah marka sida ay hadda u dhigtayna qorshaha waa wax wanaagsan aan leeyahay waana soo dhaweynaa haye yuusuf maadaama dowladii federaalka ay hoos imaanayeen maamul goboleedyadii dalka maxaa diidaya inay hormuud u noqoto dhismaha maamulada kale in la dhammaystiro maxaa ku jira Een, kuwii hore u dhisnayba aan- waxaan u aragnaaba inaysan een, si xaqa ku dhismin kuwii marka kuwa marka ee, tanna laftigeeda waxaan rabnaa haddii ilaahay idmo kolley dowladdu ayadaa dalka mas-uulka ah dalka dadka iyo diinta laakiin waxaa la rabaa wax walba maseera oo go-aan lah laga gaarayo in shacabka loo daayo taasoo aan rabno in shacabka laftigeeda aan rabno sidii la- uu ballan qaaday madaxweynaha sanadka laba kun labaiyo tobanka lagu soo doorinayo in uu dadka ku gaarsiin doono qof iyo cod taasna waa dhici weyda haddana federaalka waxaan u jeednaa inuu dhibaato iyo kala qoqob iyo in meelaha la kala xirxirto oo dib loogu laabanayo oo ninety one-kii meesha laga laga yimid ee dib loogu laabanayo marka eh, walaashay waa mahad- eh, waa dadaashay laakiin waxaan u malaynaa federaal inaan annaga soomaal ahaan weli aanma fahminba federaal waxa waaye isku doolnoolaashaan u aragnaa annaga laakiin haddii laga dhigo eh, degmo gobol sidii noo ahaa jiray inay cadaaladda ugu dhowdaa kaas maya maya ani waxaan u arkaa haddii maamul la dhiso een, waxa waaye waxaa imaanaysa qof walbaba inuu xaqiisa helo waayo meesha waxaa loo wada degan yahay nin walba uu de- degmaduu degan yahay wuu yaqaanaa nin walbana siduu meesha u degan yahay wuu garanayaa ma garatay marka waxaa u malaynaa inaysan taas dhici doonin ee uu heli doono nin walbaba xaqa iyo xuquuqda uu ku leeyahay dowladda federaalka inuu ka heli doono marka waxaan leeyahay walaalkay waxa waaye een, doodiisa dood fiican waaye fakarkiisuu ka hadlay laakiin waxaan u malaynayaa inaysan taas dhici doonin ee meeshaasi wax wanaagsan ka dhici doonaan insha allah dadka meesha joogana aaday ugu faraxsan yihiin wayna soo dhaweynayaan Een, dadka oo iyo dalkaba way anfacaysaa in maamul laga dhiso waxaan siinayaa yuusuf kasoo qad baarlamaanka hadda jowhar iyo hiiran loo xuli doono waxaa lagu keeni doonaa habbeeleed laakiin tan ku xigta ma lagu keenaa ee waxaa lagu keenaa ee cod sanduuqa imaan doonta dad waxaa jiro berri teg wax qadaayo Ee, hadda four point five-ka xoogaa waxaa umalaysaa tirada baarlamaanteerka in lagu aruurinayo laakiin hadhowbeed waxaa soo baxaayo majoronsi waxaa soo baxaayo hal beel inay qaadato baarlamaankaas boqolkiiba sideetan baa aaminsan xubintii dooda gaaban maanta oo ay gala qayb galeen yuusuf maxamuud maxamed iyo bilan bile maxamuudna intaa haynoo joogto intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal intaana waxaa ku dhan doontii doodii gaabnayd saynab abuukar ayaa nala socodsiinaysay haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii qurbe waxaa inoo haysaa sahra cabdi axmede gudowan
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonnaa hay-ad la magac baxday arlaadi islamarkaasina ay ku midaysan yihiin qurbajoog soomaaliyeed oo ku dhaqan gobollada dalkani maraykanka oo gudaha waddanka soomaaliya ka hirgelisay muddo sannad ah iskuulla waxbarasho xarumo caafimaad iyo sidoo kale biyo nadiif ah oo ay dadi ugu gargaaraan haddaba hay-addaasi muddada ay soo jirto ee sanadka ayaa waxaa loo dabaaldegay toddobaadkan maxay yihiin waxqabadka hay-addaasi sideese xilligan qurbajoog ku dhaqan gudaha dalkani maraykanka uga shaqayn karaan soomaaliya su-aalahaasi waxa aan weydiinayaa oo barnaamijka marti igu ah nuur maxamed nuunow oo ah guddoomiyaha hay-addaasi nuur ugu horeyntii kusoo dhowow barnaamijka qurbe bal iiga waran waxyaabahaad qabataan zahra waa mahadsan tahay sida wanaagsan ay ugu soo marti qaaday barnaamijkan waxaan qabano waxaan ka mid ah arladi aid loo aasaasay in aan wax ka bedelno shaqooyinka hay-adaha ay qabtaan si ka duwan inaan dadka wax u gaarsino waxaan u aasaasnay waxay ahayd inaan ka qabano shaqooyinka dhinaca caafimaadka waxbarashada iyo caafimaadka waxbarashada iyo biyo nadiifa dadkii tabaalaysnaa sanadihii lasoo dhaafay dhibaatooyinka ku habsatay oo dhibaatooyinkan ay soo laalaabteen ayaan waxaan damacnay inaan wax ka qabano waana ku guulaysanay qaar ayaan wax ka qabanay shaqadina weli waa nagu cusub tahay insha allah waa wadnaa sanadkani waxaan qabanay iyo warbixinta insha allah waana anaga u gudagali doono waana ku mahadsan tahay su-aasha ay weydisay waayahay nuurow bal waxaad iga warantaa marka aad leedahay iskuul ayaan ka furnay ee koonfurta soomaaliya deegaan ka mida oo aad hirgeliseen ee sidee ba idinkugu suurowday maadaama aad maraykanka joogtaan waddanka maraykanka hay-adda sharciga ay ku haysataa oo la dhaha five oo one c three oo qofkii waxa lacag u tabaruca hataa sharciyan u haysto inuu tagsiritaan ku xaraysto canshuur dhaaf la siinaayo qofka hadduu ganacsi yahay iyo haddii uu lacag uu haysto ugu deeqo hay-adda markaan sidaa daraaddeeda waxaan sameynay dad ka naqday member arladi aid oo ka qayb qaatay inay tabarucaadna siiyaan lacagihii aan aruurinay ayaan waxaan ku furnay iskuol iskuolkii ugu horreeyeyna waxaa nasiib u yeeshay magaalada daafeed ee shabeellada hoose markaan iskuolkana waxaa dhigata arday gaaraysa afar boqol shan iyo toban arday oo boqolkiiba siddeetan oo agoon ah iskuolkaas ilaa hadda muddo wuxuu socdaa sagaal bilood annaga lacagtiisa aan bixinaynay macalimiintiina macalimiin tayo leh carruurtii noloshooda maanta waxa aan ka bedelnay markaan iskuolkaas sidaas ku hergelay waa gartay marka ahmiyadda lacag ururintan iyo barnaamijkan aa wadaan marka laga soo tago ee waxaa laga yaabaa ee gudaha waddanka soomaaliya inay idinka fog tahay oo dadka qaarkiina waayadan dambe la ogyahay n j o yo iyo in wax lagu sii raadiyo dadka dhiban inay dhacdo marka adinka sidee baad taasi wax ka duwan u samayn kartaan waxa ka duwan aan sameynay qaabka aan u shaqeyno ayaa waxaan sameynay waddanka gudihiisa waxaan ka abaabulnay dhalinyaro aan ka dhaadhicinay waxaan annaga aan soo dhiiweyn inaan jeebkeena kasoo bixinay waxaan afkeena u wadnay in ummadaas aan wax ka siino oo dad soomaaliyeed jeebkooda ay kasoo baxayso markaan waxaan dhahnay dadkeena inaan wax u qabano darteeda waxaan rabnaa inaana la shaqaysaan annagoo lacag idin siinayn dhalinyaradii markaan la hadalnay dhalinyaro aqoon-yahana ah jaamacada kasoo baxay magaalada muqdisho kasoo baxay iyo gobolka baay yar joogo oo ibraahim macruuf laha ee soomaali program managerka noo ah markaan wadahadal dheer kadib wuxuu waxay ogolaadeen inay nagula shaqeeyaan si lacag la-aan ah dadka in wax loo qabto markaan waxaan sameynay account aan waxaan ka sameynay dahabshiil waxa maraykankana accounta ka sameynay iyo bank salama bank ayaan account ka sameynay markaan lacagta qof gacantiisa lacag ay ku dhacaysa ma jirto accountiyadaasna waxay ku furan yihiin magaca arlaadi aid waayahay bal waxaad iga warantaa marka deegaanada hadda daafeed oo kale oo aad ka furteen dugsigaasi hoose sidee wax uga bedelaysaa xaaladii waxbarasho ee deegaankaasi shabeellada hoose sida aad la socotid waxyaabaha ugu weyn ee wadanka soomaaliya maanta ay u baahan tahay waxaa ka mid ah in caruurta yaryar fursad waxbarasho la siiyo si mustaqbalka wadanka wax looga bedelo haddaad rabtid inaad wadan wax aad ka bedeshid jiilka yar soo koraya ayaa aqoonta loo badiyaa waxaa la siiyaa fursad aqoon markaan annaga waxaan ku dadaalaynaa caruurtaas yaryar jaaniska aan helin inaan fursad aqoon aan siino sidaa la socotid qofka markuu wax barto iyo qofka aan wax barin noloshooda adiga waa kala saari kartaa sida hab go-aan qaadashada waxqabadka dalka habdhaqankiisa markaan waxaan go-aansanay in jiilka soomaaliyeed soo koraayo fursad waxbarasho aan siino ay wax u bartaan aqoon fiicanna la siiyo ee waxbarashada maadiga ah ay ku horma ku shaqaysan karaan midda kale dhinaca waxbarashada waxaan rabnaa inaan sameyno adult education waxbarashada dadka waaweyn inaan sameyno si aan u horumarsino dadka ganacsatada hataa inaan barno waxa basiga ah training aan u sameyno iyo technical schools dadka dhalinyarada ah oo shan iyo labaatankan dambe jaaniska aan u helin inay wax bartaan oo da-deedana ay weynatay inaa technical schools aan u sameyno say u shaqaystaan markaan hamigeena aada u ballaaran yahay kaasi waxa uu ahaa nuur maxamed nuunow oo ah guddoomiyaha hay-adda arlaadi hay-addaasi oo ah hay-ad ka howlgasha deegaanada dhinaca koonfureed ee soomaaliya ayaa waxa ay wax ka qabataa arrimaha waxbarashada caafimaadka iyo sidoo kale biyo nadiifa oo ay dadka deegaanada oomanaha ah ugu gargaarayaan hay-addu waxa ay jirsatay sannad toddobaadkan barnaamijkii qurbe oo uu igu warramayey nuur maxamed nuunowna ayaan intaasi ku soo afmeerinaye nabadgelyo
waa hagaag intaa haddiiana ka gudbana barnaamijkii qurbe oo ay zahra cabdi axmed ulnaciga bidix fadhida ahna la socodsiinaysay haatanna maraykanka haye zahra waa tahay cumaro waa sidaasi roobab dabeelo wata ayaa waxa ay ku dhufteen qayba ka mida gobolka taxas oo ay ku dileen dhowr qof iyadoo tirada guud ee dadka duufaantu ay disha dalka maraykankana ay gaarayso afar iyo labaatan qof roobabkaasi ayaa waxa ay geysteen burbur xoog leh iyadoo wadooyina ay gooyeen ilaa iyo haatanna waxaa koronto la dad gaaraya boqol kun ibraahim xasan daanduray ayaa haddaba khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray cabdi daahir aye wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey magaalooyinka sida an ay duufaantaasi roobabka iswato ugu dhufteen ha daanduray sabtidii naga tagtay gelinkii dambe ilaa iyo axaddii ayaa dabaylo duufaano wata iyo roobabo magaalada ka da-ayeen hayse nasiib darra waxay ku dhufteen dabaylahaasi laba magaalo oo duleedka magaalada dallas ah oo mid la yidhaaho garland kalena la yidhaaho rowland duufaanadaasi waxay ku socdeen ilaa laba boqol oo mayl saacadii waa duufaanka ka la yidhaaho f four waa ka ugu dambeeya ka ku xiga khasaaro badanna way gaarsiiyeen waan gartay waxaan maqlay in kow iyo toban qof ay ku dhinteen ma jiraan dad kaloo ilaa hadda la sheegayo oo duufaantaasi ay salfatay saakadan ayaa waxaa la sheegayaa in saddex qof oo kale ay ku dhinteen duleedka magaalada dallas county la yidhaaho collin county iyadoo duleedka dallasun bay ku taallaa labadan magaalo galbeed bari bay ka xigaan dallas magaalada saaka aan kuu sheegay saddexda qof ku dhintayna waxay ku ku taallaa waqooyiga magaalada dallas dhimashada markii laga soo tago burburka kale ee dabeylahana ay geysteen intuu leegyahay de waxaa la sheeg waxaa la sheegayaa xaafadeeda lo inay inay baabi'isay in guryo badan ay baabi'een in kaniisada ay baabi'een in magaranaysaa waxaa la sheegayaa layn dheer oo ilaa iyo shan mayl ah xaafadiin ku yaalla ay burbur yihiin oo cidba geli karayn hadda waa gartay cabdi ay meelahaas roobabka ay ka da-een duufaanta wataa koronto ma ka jirta hadda oo dadka ku nool xaaladooda maxaa iga sheegi karaysaa daanduray dadkaasi iyo eriyada ku dhowna waaxigii ay ku dhufato idin waa bilaa koronto ilaa hadda waxaa la sheegayaa boqol kun oo qof in gaadhaysa dadweynaha meeshaa deganaa inay bilaa koronto yihiin maanta gobanarka gobolka ayaa xaalad deg dega ku tilmaamay ama xaalad musiibo afar degmo degmooyinkaasi waa kuwe waxa weeyaan gobanarka gobolka texas ayaa dara taba ku dhawaaqay in lagu soo rogo xaalad deg dega afar magaalo oo aada u liidata oo dabayshu ay aada u martay roobabkuna aada u wiiqeen garland rowlet iyo laba county oo mid yahay county ku yaala koonfurta magaalo wax xaaji la yidhaaho agteeda alic county baa la yidhaahaa iyo ku kaloo coln county la yidhaho saaka lasoo sheegay dadka ku nooli waxa weeyaan jidadku waa ka wada xidhan yihiin dabayshii waa waxay burburisay maleydhadhkii jidka qaarkood marka meelahaas dhibaatadu ay ka dhacday ma loo gurmaday ilaa iyo haddase ee, dadka halkaasi ku nool sidee wax loogu qabanaya dadweynaha gobolka ku nool ee aad bay u gurmadeen meelo badan oo lagu ururiya baa jira maxaa laydhaha taandhooyin iyo bustayaal iyo biyo la cabo oo dadweynuhu runtii u gurmanayaan dowladuna way bilowday inay gurmato laakiin hadda wax waktiga hadda lagu jiraa waxa weeyaan waktigii dadka la badbaadinayay ee la raadinayay dadkii kale ee meesha ku dhintay hadda roobabkii ma istaageen dabeelaha woti meelo badan way ka istaageen meelo badanna roobabkii waxay isku bedeleen baraf oo waxa weya barafku laftigiisu waxa weeyaan waa dhibaato kale isaguna laftigiisu ku hayo dadka sidaad og tahayba cimiladu way isbedeleysaa cilimo elninyo la yidhaahdo meesha ka socota oo weligii december kuma arag dabaylo sidan u xoog badan oo gobolkan ka dhaca waxaan deganaya ilaa iyo sagaal iyo labaatan sannadood Ee, qolyaha saadaasha hawadu maxay sheegayaan roobabkan dabeelaha wata ma laga baqayaa inay meelo kale ay gaaraan oo ama ee, gobolka texas ama meelo kale Een, eh, saaka roobabku waxay u gudbeen xagga iyo bariga gobolada naga xiga sida louisiana alabama eh, tii dallas ku dhacday oo kale texas ku dhacday oo kale iyadana hadda saaka haysata marka waxaan waa waxay isdaba taxan waa roob ma garanaysaa Een, cimilada la yidhaaho elniyo ay keentay sida ay calimadku sheegayaan Een, waana waa khatar weyn bay ku sugan yihiin goboladaas laftigeeda marka hadda maadaama lagu jiro xaaladii badbaadinta oo dadka la raadinayo ee, ma jiraa hay-ado samafal oo ilaa iyo hadda gargaar ula diyaara walaal daandure ha marka ay raabicadaasi badbaadadaasi dhammaato waxaa ku xigi doona markaa in dadkii la la taakuleeyo in la geeyo meelihii ma garanaysaa een, shelterskii eh, een, hay-adda red crossta eh, gobolka hay-ado ka badan oo ma- ka- ka mid oo ma garanaysa dadka caawiya iyo kuwii madaniga ahaa sidii ma garanaysa organisationadii yaraa ee badnaayee eh, church iyo masaajidada iyo muslim communitiesku ay ka mid ahaa in laftigooga inay caawiyaan ayaa hadda lagu tala jiraa cabdi daahir aaye ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ugu warramaya ibraahim xasan daanduray
waa hagaag dhegaystayaal bal haatanna dhinacaas iyo sugaantaanu jalleecno waa codadkii yurub genyo iyo cabdilaahi iyo cabdihani heestayaal kudhigeedu ahaa kii uurka lagu unkay aynu ku danasan heestaas
inaad uur ka tahay kii lagu unkee inaad uur ka tahay kii lagu unkee qalbiguna uu sheegay ilma waan uqubay qalbiguna uu sheegay ilma waan uqubay inaad uur ka tahay kii lagu unkee macan inaad uur ka tahay kii lagu unkee qalbiguna uu sheegay ilma waan uqubay qalbiguna uu sheegay ilma waan uqubay
miyan ka agtaga miyan miyan ka agtaga cid kale ogolaadayo u iimaan qaba kuna ursamahay u iimaan qaba kuna ursamahay miyan ka agtaga miyan miyan ka agtaga cid kale ogolaadayo ku iimaan qaba kuna ursamahay ku iimaan qaba kuna ursamahay
naftaho haroor alayliyo saqdhexe loogu waxay istareex ku tahay haa loogu waxay istareex ku tahay naftaho haroor alayliyo saqdhexe
cododkaasi talantaaliga ah ee cabdihani iyo yurub genyo dhegihiina ayaan uga sii tegi doonaa waa cumar xasan axmed iyo sahre cabdi axmed oo idin leh intaannu mar kale kulmi doonno inta ka horraysa isma dhaafno
dooqataan irkaday haddaad noqotay ayaha dooqataan irkaday waana sii kobci noloshe cashaqaad ururi ururi adkeeyo ururi cashaqaad
This program has come to you from the Voice of America, Washington.